إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah barnaamijka diiradda jamcaha ee idaacadan islaamiga ah alfurqaan ka baxa ayaa maanta waxaa looga hadlay bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda inagu soo haysa askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada guriceel ee gobolka galgudud ka gadaal markii saaxiibadii ay ka shakiyeen munaasabad ayaa deegaanka hargeysyari oo hoostaga degmada jilib waxaa loogu qabtay arday muddo sanado ah baranaysay daruus diini ah qaar ka mid ah salaadiinta jubbooyinka ayaa waxay ka hadleen dilkii dhowaan maraykanku uu u geystay suldaankii beesha jariir weyne ee jubbooyinka cabaas maxamed xaaji inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegstayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن barnaamijka diiradda jimcaha ee ka baxay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan ayaa maanta waxaa looga hadlay bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda inagu soo haysa abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo maalmo keliya inaga xigto bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa maanta barnaamijka diiradda jimcaha oo uu marti ku ahaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka looga hadlay istiqbaalka ama soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan sheekh cali katiin ayaa ugu horreyntii muslimiinta ugu baaqay inay si wanaagsan u soo dhoweeyaan bisha ramadaan isagoona soo bandhigay acmaal muhiim ah oo ay tahay inay ka faa'iidaystaan muslimiinta islamarkaana ku jirta bisha ramadaan tahaniyadda iyo isugu bishaaraynta bisha ramadaan la isugu bishaaraynaya soo gelitaankeeda marka taa waxaa ku sugan daliil cad oo tusinaya inay tahay bisha in la isugu tahaniyadeeyo soo gelitaankeeda dadka muslimiintana ay ku farxaan maxaa yeelay bisha waxaa ku sugan wax loogu farxo waa bilo aada u qiimo badan waxyaalaha bilaha kale uga duwantaha waxaa ka mid ah habeenka ugu horreeya bisha ay bilato ayaa waxaa bilaabanaya acmaal waaweyn iyo fadaa'il aada u waaweyn baa bilaabanaya waxaa ka mid a kow in samada irdaheeda la furayo culimmadu waxay leeyihiin samada irdaheeda la furayo waxaa loola jeedaa ducadii baa la aqbalayaa oo ducadii mustajaabo weeye xilligaas ramadaankuba hadduu bilowdo habeenka ugu horreeya waxaa kaloo ka mid ah in jannadii albaabadeeda la furayo furitaanka albaabada jannada la furaya muxuu xambaarsan yahay in daacaadkii lagu dadaalo waa xilli raxmaddii ilaahay subxaana wa tacaala ay diyaar tahay uun oo jannadu ay ugu weyn tahay albaabadii naartaa la xiraya macnaheedu waxay tahay dadkii mudnimiinta ah ee dembaabay macaasida iyo xumaanta ku dhacay inay ka soo laabtaanoo ilaahay u toobad keenaanoo meel shar lama joogo bishii khayrkaa la joogaay ay ka faa'iidaystaan waa bishii toobadaba toobadkeenka oo qofkii bishaas aan toobad keenin oo ilaahay aan u soo noqon gormuu toobad keenaya maxay waa fursaddii ugu weyneed ee dembiga lagu dhaafay oo nabigu sal allahu alayhi wasalam uu leeyay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbi xadiidka abu hureyra muttafaqa bukhaari muslim ay soo saareen marka bisha ramadaanka qofkii soonkeedaas aan dembiga loogu dhaafin iyo qiyaamkeeda iyo kafaa'idaysigeeda goormaa loo dhaafaya waa mawsimu tawbow waxaa kaloo bishaa ku sugan habeen ka khayr badan kun bilood fursad kaloo qaali ah oo bilaha kaloo dhan aan laga helaynin hal habeen oo keligii ah ee cibaadada aad samayso salaada aad tukato soonka macna waxa weeyaan ictikaafka aad la timaado qur-aanka aad akhriso sadaqada aad la baxdo qaraabada aad xiriiriso jihaadka aad gasho xaraasada iyo thuquurta meesha aad waardiyeynayso ayu shay camalaho saalixo aad qabato kun bilood camal aad qabatay ajirkeeda lagu siinayo waa halkii camal intaas kadib sheekh cali katiin ayaa ka hadlay tallaabooyinkii ay dhowaan ku dhaqaaqeen maamulada shisheeyaha la shaqeeya oo ay ugu horraysa dowladda federaalka taas oo ahayd in la xiray masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka isagoona talooyin u soo jeediyey ummadda muslimiinta ah ee ku hoos nool maamulada shisheeyaha dalka ka dhisay annagu waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala la tala saarto dadkana makaanada cibaadada meesha caafimaadka laga helaa meeshaas wey ilaahay ha la baryo ilaahay ha lagu xiraado ilaahay ha la tala saarto masaajidan cidna yaan laga yeeli xiritaankeeda dadkuna ha cibaadaysteen bishii ramadaan haddii masaajidka laga xagay ku cibaadaysanayaan tarawix in lagu tukadaan bal jamaacaadkii jumcooyinkii eber yacni waxaa cadow baa ka shaqaynaya marka waxaan ha iska dhaafeen ilaahayna ha tala saarteen yani waxaa arkaysa dugsiyadoo lagu qasbaya in la xiro yani walba dadka marsiya u raadinayay maanta marka qolooyinkii gaalraacyada ahaa karoonay marsiyo ugu heleen si masaajida loo xero dugsiyada loo xero dadku khayrka dhanbe uga suulo waxaa la yabaase meelaha qaar waxaa furan hoteeladii waxaa furan suuqiyadii suuqi waa la isugu imaan hoteelada waa la isugu imaan qaadkiiyaa furan meelihii qaadka lagu gadayay masaajidkiina waa la xiraya bal waxaa ka hora soo uma jeedi masaajida loo marsiyoonayo war meeshanba waa la tuuranya macsidii balaayadu taalle meeshan khayrka maxaa loo diidaya in la isugu yimaado waxaad dareemaysaa meesha in yani cadowgu makrigiisu aad u badan yahay marka waxaan dadka muslimiinta ha baraarugeen dadkaas awalba diintay la dagaashanaayeen intaas ogoraan idiin sheegaynay maantana waa aragtaan dagaalkoodii banaanka u soo bax masaajida alla xiro kow ka bilaabayaanba marka insha allahu tacaala baaqeena muslimiinta si guud waa sidaas wey jazaakum allah khayr guud ahaan dadka muslimiinta ah ee ku nool caalamka ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan u diyaar garowga bisha barakaysan ee ramadaan gaar ahaan dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dadka laga dareemayaa dhaqdhaqaaq kala duwan oo ku aadan xag cibaado iyo mid ganacsi intaba askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada gurceel ee gobolka galguduud ka gadaal markii saaxiibadii ay ka shakiyeen askarigan ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada la yidhaahdo haram cadda waxaa la sheegay gaari ay asagii mid kala saarnaayeen oo xooli ku socda in uu ka dul yimid ciidamo kale islamarkaasina ay shakiyeen dabadeedna ay rasaas ku fureen askariga ayaa durbadiiba goobta ku geeriyooday dowladda federaalka ayaa xubno badan oo muhiima waxay isaga dishay shaki iyadoo ka cabsi qabtay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay weeraro qaraxyo ah ka fuliso deegaanada ay ku sugan tahay dhowaan ayay ahayd markii magaalada dhuusamareeb oo gurceel ay daris yihiin lagu dilay askari darawal u ahaa mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah waxaana dilay ilaalada xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah kuwaas oo ka shakiyey askariga darawalka ahaa munaasabada ayaa deegaanka hargeysa yarey oo jilib hoos taga waxaa loogu qabtay arday muddo sanado ah baranaysay diinta islaamka munaasabadda ayaa waxay ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaana kasoo qayb galay dad kala duwan macalinka duruustii bixinayay sheekh cabdulaahi raabi ayaa goobta ka hadlay cilmiga ha u baranina sidaad ibn maajah muqadamadiisana aad ku soo barateen cilmiga ha u baranina in aad dadka kula doodaan in waa sheekh lagu yidhaahdo inaad tidhi allah hebel alla aftahaansana suu kitaabka u daadiy inaad adduunye iyo shilin ku raadisaan cilmiga ha u baranin in aad ku radidaan hebel iyo hebel sidii aan hebel baan rabaa inaan radiyo dhulka dhulka ugu dhufto cilmiga ha u baranina cilmiga ikhlaas u barta ilaahay dartii wama umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin alaa lilaahi diin اlkhaalis ilaahay waxa loogu barbaxay ilaahay ma rabo ilaahay u khaalis yeela diinka alla dartii inuu waxay ilaahay kaa xarimina aad kaga aad iskaga ilaalisid wuxuu alla kuu xalaaleeyey kuu banneeyeyna aad ku baratid arrintaa diinta u barta qodob labaadee kale aan dardaarmaya waxaa weeyaan diintu yayna idinka baran idinka noqonin haqaafo la gaadhay iskuul secondary baan ka soo baxay jaamacad baan ka soo baxay magister baan soo qaatay arbaciin ilaa nisaa'i baan maaragtay saax wax ku kala tuuray anima waxaad moodaysaan ma arrintaa ha u baran thaqaafo ha u baranina qaar ka mid a ardaydii duruusta qaadatay ayaa waxay ka hadleen waxyaabihii ay faa'iideen
anigu waxaan ka tirsanaa ardadii ka faa'iidaysatay ama wax ka baratay sheekh cabdulaahi khaasatan deegaanka hargeysyarey waxyaalo badanaan runtii ka faa'iidnay waxaan ku qaadanay duruustii hoos waxay ka soo bilaabatay arbaciin buluuq cumdatul axkaam riyaadu saalixiin korna wuxuu ka soo bilaabay tirmidi ibnu maajah iyo nisaa'i oo u dambeeyey fatradii intii aan dhiganaynana muddo lix sana ayaa laskusoo markii laisku dardaray ee lix sana ay dhammeyd marka waxyaalihii aan ku qaadanay duruustaasi waxaa ka mid ah axaadiidta oo cilmu rijaali khaasatan alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd waxaan ka mid ahayn ardadii sheekh cabdulaahi raabi marka een waxaan rabnaa inaan soo bandhigno wixii aan ka barnay axaadiis xadathana nasr ibnu cali aljahdamiy qaala xadathanii abi cali ibnu nasr aljahdamiy xadathana hishaam ibnu samra ibnu cabdillahi adistawaaiy can qataadata ibni dacaamata asaduusi can anas ibni maalikin qaala qaala rasul sal alay wasalam maa bayna naaxiyatay xawdi kamaa bayna sancaaa waalmadiina aw kamaa bayna almadiinati wa wa cummaan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka suldaan cabdiqane ayaa asigana mikrofonka lagu soo dhoweeyey xertii culimmadii ikhyaarta cilmigan ka faa'iidaysatay ee xambaartay ee muslimiinta u xambaartay ee naftooda u xambaartay ilaahay khayr badan ha siiyo way u dhawaradeen intaasoo kitaaboo la dhammeeyey raggaas u fadhiyey halkaas ee u jiib xidhnaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu khayr badan siiyo diintooda barakeeyo maalkooda barakeeyo naftooda barakeeyo awlaaddooda barakeeyo cimrigooda barakeeyo sidoo kale wilaayada hargeysa ayaa iyagana u mahadnaqaynaa oo bifadlilaahi kadib iyadude suurtogelisay amnigan iyo wanaaggan iyo khayrkan kutubta lagu akhrinhayo ikhwaanii haddaan isxusuusinno cilmigan hadda maanta culimmadii ay masaajidda inoo fadhido waad ogtiin sidii wax lagu soo baran jiray diinteenna sidii lagu soo baran jiray ninka xeray waa intuu ka yimaado reerkooda iyo ciddooda oo intaasoo kilomitr uu socdo magaalouna gelin oo qariiba intuu tago ayuu halkaas maarta isagoo xer ah oo laga yaabo afar iyo labaatanka saac hal mar inuu wax cuno ama uuna cuninba wax ku baran jiray masaajidkaasa yaa guri u ahaa deegaanada ay ka taliso xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa ka socotay daruus diini ah oo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka faa'iidaysanayaan qaar ka mid a salaadiinta jubbooyinka ku dhaqan ayaa waxa ay ka hadleen dilkii maraykanku uu u geystay suldaankii beesha jariir weyne ee jubbooyinka cabaas maxamed xaaji cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya xilli dhowaan dowladda maraykanka ay duqeyn ka geysatay meel u dhow magaalada kamsuum ee gobolka jubbada hoose oo ay ku dishay suldaankii beesha jareerweyne allah u naxariistay suldaan cabaas ayaa waxa ay soo taraya salaadiinta ku sugan jubbooyinka ee ummadda uga tacsiyenaya suldaankaas waxaa ka mid a salaadiinta ka tacsiyeysay geerida ku timid suldaankan qaar ka mid a salaadiinta ku sugan degmada saakow ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxayna kaliyihiin ugaaska beesha macalin weyne ee jubbooyinka malaaqbiye iyo sidoo kale suldaanka beesha liisaan
laanka la kadeli oo kumada suldaanadii jubbooyinka kumada inoo ku tacsiyeen walaalkana cambaas maylana innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun lan eedan qiimo badan ahaay lan eedan sharaf badan ahaay lan wada shaqayni ahaay lan islaam eh oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku muuqatohay saas sababtee iyo ol in leeyohay muslimiinta gaaladan kufaarta eh kalim ilaahay in leeyohay oo laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah in billeen olla ah taas sababteen walaalkaan usunnimidi maylana ehelkii oo usu ku dhaladay sabar iyo iimaan alla hesey maylana dhallinyaradii isu dhale sabar iyo iimaan alla hesey marka hore waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridii naxariinta lahayd ee ku timid suldaan cabaas ee dowladda maraykanka iyo riddada oo socda oo ku dilay si xaqdarro ah suldaan cabaas waxaan leenahay ehelkiisii iyo annagoo dhan erka annagu ahaa samir allah naga siiyo insha allah wax loo dilayna waxaa waaye maxaad u qaadan weyday dhawaaqyadda ee aad kitaabka iyo sunnaha u qaadatay ayaa loo dilay nin kasta oo muslin ahna wuu iska garan karaa marka waxaan leeyahay muslimiinta meel kastoo ay joogaan arrintaas in loo istaago walaalkanagana loo aaro ayaan leeyahay marka hore allah u naxariistay suldaan cabaas ayaa ka mid ahaa salaadiinta firfircoon ee ka howlgeli jirtay jubbooyinka waxaana uu ku dhintay duqeyn cadowtooyo uu maraykanku ka geystay meel u dhow magaalada kamsuumo ee gobolka jubbada hoose warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga inta